markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa faadumo ciise yuusuf oo loo yaqaana faadumo brambur oo ku nool magaalada stockholm ee caasimada dalka sweden kana mid ah hooyooyin muslimiin ah oo maalmihii ugu dambeeyey dibadbaxyo ka dhigayey magaalooyinka stockholm iyo gothenburg oo qaar badan oo ka mid a waalidiintu ay ka cabanayaan in caruurtoodii laga qaatay kusoo dhawo marka hore barnaamijka faadumo waa dhowahay sharafayna ii tahay aad iyo aadaana uga mahad celinayaa ummadda dhegaysanaysa sharafayna ii tahay in aad maanta barnaamijkan igu casuuntid waayahay faaduba aad iyo aada ugu mahadsantaha waktigaaga bal marka ugu horeysa dibadbaxyadan aada dhigaysaan haddii aad tihiin hooyooyinka muslimiinta ee ku nool dalka sweden gaar ahaan soomaalida waa maxay ujeedooyinka aad ka leedihiin
bismillah awalan ridwaanow arrintan waxaan u malaynayaa muddo inay soo socotay laakiinse waxaan nagu bilowday oo xanuunkeena oo hadda dib u soo kiciyey caruur la yska qaatay oo dayacan iyo sharci lagu qaatay aanan garanaynin annagoo maxkamadihii caddeyn ka haysano oo ilmahani ilaa hadda aan la unana arkin waayahay marka ilmaha adiga shaksiyan kaa maqan ama ay dowladdu kaa qaadatay imisay gaarayaan
sideed caruura imisaa ugu weyn imisaase ugu yar lix iyo toban jiraa ugu weyn hal sana iyo bilooyinaan ugu yar waa maxay sababta lagaaga qaatay marka ilmaha
walaalow sababtu waa sabab habeen habeenada ka mid ah gurigaygu ilaahay rabbiga raxmaanka uu u qoray in mugdi igu noqdo gabardhayda ayaana sababtaas lahayd iyo aniga maxaad ka wadaa inuu mugdi kugu noqdo guriga yacni maanta maadaamaan guri mugdiya fadhiyo way iiga xanuun badan tahay wax kasta oo adduunyada yaalo waayahay laakiin waa maxay sababta loo qaatay ma waxaa jira dayac dhinacaaga ka yimid
maya run ahaantii maya dayacna ma aysan dhicin alxamdulilah cadeymo oo ama deriska ama iskoolka ama isbitaalkana ma aysan dhicin laakiinse waxaa dhacday af dagaal muran aniga gabadhayda nagu salaysnaa oo gabadhaydu ay iisoo xaraysay gabar saaxiibteeda subaxina ay tahay xilli iskuol habeenka aan leeyahay gabadhaan bixi adiguna waa xilliga cashada cashee oo seexo khamiis ayay ahayd marka intaas oo keliya ayaa gurigaygii rabbiga raxmaanka cidleeyey oo qadar allah ay ku cidlowdeen aan maanta cidlo u fadhiyaa waayahay marka gabadhaas waa mise jir mar ahaantaas waxay ahayd labiiy toban jir waa gartay marka iyadaa ku dacweysay iyadaa ay dacweysay iyadaana asbaabteedu ilmuhu ku maqan yihiin imise sanay hadda kaa maqan yihiin caruurtaada marka la qiyaaso waktigii lagaa qaatay ilaa iyo hadda imisaa laga joogaa labadii kun toban iyo sagaalkii bishii sagaalaad saddexdeediyaa layga qaatay waayahay marka hooyooyin kaleo fara badanna waa jiraan miya oo iyagana dhibaatooyinkan ay soo food saareen isla xaafadda ilmaha la iiga qaatay hadda waxaan joogaa stockholm laakiin isla xaafadda ilmaha la iiga qaatay oo gobol ah ayaa waxaa lagu qaatay af lix qoys ayaan nahay aniga bis ayaa soomaali ka ah inta kalena waa dadka ajaanibtan kale waa gartay ajaanibta waxaad ula jeedaa muslimiinta kale miya muslin iyo gaalaba waa iskugu jirnaa muslin christan ba waa iskugu jirnaa waxaa ilmaha laga aruursaday si xaqdarada looga haysta dadkan un ifaan dara ayay dhahaan luuqadda swedishka yacni ajaanib dadka aan waddanka u dhalan waayahay ilaa iyo hadda marka maxaad samayseen ama adiga aad samaysay oo idiin hirgalay oo aad doonaysaan ama xaggey wax idiin marayaan si aad caruurtiina dib uga heshaan
aniga markaan iska soo qabto hadda ururo ayaa la suubiyey oo dadka ilmaha ka maqan yahay in ay adduun weynaha u dacwo tagaan ururkaas ayaana aniga xatii hadda dhinaca ka galay qof kaloo soomaali oo gala ma arkin laakiin aniga ayaa laygu soo xasuumay alxamdulilah waana aan galay oo waa ansixiyey in adduunka wax caddayna maadaama aan wato adduunka aan ula dacwo tago aniga faadmaa markii aan isku dayo waxa aan suubiyey in aan wax kaaga sheesheego waxaa kamid ah saddex sano muddo ku dhow oo lay baarayey oo itixaam igu socday oo arrimaha booliiska oo dembiyada oo laygu soo waayey soddon iyo toddoba kiis ay igu soo oogeen oo hal ka mid a xatii la igu soo waayey oo ay maxkamaddii iisoo ansixisay oo ilaa hadda aanan shan cunug oo ilmahayga ka mid a inay dhinteen inay nool yihiin aanan warkayn oo indha aanan saarin waa gartay marka laguma ogola inaad ilmaha aragtid maya waxay ku qaateen sharciga sharciga ugu xum oo f u ga la dhaho af swedishka lagu dhaho f u mana karo wallahi aad baan u dhibsanayaa xatii inaan magacaad sheego sharciga xoogga oo dadka criminalka nolosha ka dhacsan lagu qaado ayay igu qaadeen waa gartay laakiin ilaa heerkaas maxaa lagula gaaray kula tahay waa maxay waxyaabaha lagugu eedeeyey ma gacanqaadba ma si maskaxiyana inaad ilmaha ula dhaqantayba oo dee aad maskaxdoodii dhaawacday
waxaa ka mid ah oo aan ka xusi karaa oo aan rabaa in beri ka maalin ilmaha soomaaliyeed lagu badbaadiyo arrinta la dhahayo waxbay dishay waxbay jarjartay ilmaha ayay afka ka xirtay musqusha ayay biyaha kulaylka shaawirka ay ku socodsiisay sidoo kale anigoo dhalaaya cunugtii markaas ilmaha u yareed oo layga qaato saddex jir markaas ahayd anigoo dhalaaya oo aan habeenkaas isbitaalka ani aabaha ku jirno ayaa taariikhyaha ku jirtay ilmahoo sidoo kale semister ku maqan ama dalkayga hooyo ku maqan ayaa ku jirta oo layidhi balakoonka ayay markaas ku sidac dilaynaysay ku xirxiraysay si arxan darro ah ayaa laygu eedeeyey alxamdulilah maanta mid kamid ah ti waa laygu laayahay marka rajadaadu way fiican tahay in ilmahaagii dib lagugu soo celiyo ilaahay xaggiisa ayaa rajo ka qabaa laakiin socialka markay intaasoo itixaama imarsiiyeen oo aan u dulqaatay ee booliis gurigayga iska baaranayo ay arrintaydu booliis taagan tahay oo intaasoo looyar aan haysto oo xatii iskoolkii wax caddeena laga soo waayey isbitaaladii wax caddeena ay soo waayeen ayaan intaa waxaan islahaa misna dulqaad muujinayay waayo waddanka aad joogto waa in aad sharcigiisa u hogaansanaato oo aad raacdo qaynuunka u degan qaynuunka u degan waddanka aan joogo sweden waxa waaye qofka marka ilmo laga qaato broses badan ayuu marayaa waa lasoo baaraya haddii dembiga lagu helana waa la xukumaya oo waa la xiraya haddii la waayena ilmihiisa ayaa la siinaya markii hore ayaa aniga waxa yeelay dad inuu ila shaqeeyo diiday oo waxaaba afka ila galayba qof bini-aadinimada xatii aan ii fiirin oo sharciga dhan iga burburisay oo xaqii aan lahaa dhan iduutiisay oo waalidkan maba nala shaqaynayaan waaba waalid nolosha ka dhacsan bay noo gelisay waa gartay hadda marka yaa ku caawinaya ma isla looyaradaas ka sokow dad soomaali ah iyo dad mas-uuliyiinta muslimiinta ka mid oo arrintaada ku dhex jira miyaa jira wallahi horta ilaahay baa i caawinaya laakiinse waxaa ku caawinaya mar kasta ridwaan sidaa og tahay waddamadan reer galbeedkao joogno sharcigaa ku caawinaya stiil sharcigii ay igu eedeeyeen ayaa i caawiyey maxkamadda saddexaad oo i siisay mas-uuliyadda waalidiinta ilmaha noo soo celisay iyo maxkamadii dembiga oo dembiga nagu oogto oo booliiska oo nagala soo xiro layiri intaanoo kees ayaad sooshaalow faamilkan kusoo kusoo oogteen iyo anigoo afar bilood oo meesha daroogada iyo meesha maskaxda oo baaritaana aan ku jiray caddeemo badan oon helay ayaa ilaahay rabbiga raxmaanka iigu gargaaray welina waa ay diidan yihiin in ay isiiyaan ilmahayga waxaa taas kuusii dheer oo kale ilmo adduunka hadda la wadwado oo af carabi lagu fasiraayo af swedishna ku hadlaayo oo gabadhayda curadda iyo wiilkayga ku xiga ayaa fakaday muddo laba bilooda duurka ku maqnaa ee ay ilaa hadda ii diidan yihiin inay isiiyaan inay caawiyaan ina tusaan kuwa yaryarkaa waa gartay marka ma ka dacwota arrintaas
haa midaas ayaa wadda hadda iigu furan waxaanan sugayay in aniga maxkamadan oo booliiska iga soo dhammaato oo dembiga baarinta booliiska iga soo dhammaado so maanta hadda waxaa iga soo dhammaaday baaritaanka booliiska iyo in dhakhtariinta iyo de iskuulladiiba ay intaba igu waayeen wax hadda ka bacdi ayaan rabaa in aan shaqo codsado oo ay tahay adduunka in arrinteeda loo bandhigo waayo maxkamadii dhan oo cadaaladda ahayd ayaa waxay leedahay waalidkan waxaad kusoo aad kusoo oogteen intaanoo kiis wax kamidana waa lagu laayahay ma soo celin kartaan dacwadan oo sooshaalkii baaba lagu celiyo layidhi wax caddeena uma haysiin ee socda waa gartay hooyooyinka kale ee soomaalida ah iyagana aad sheegtay in ilmaha laga qaatay wada shaqayn ma leedihiin oo hal meel ma ka wada duushaan mise qof walba iskiis ayuu u dadaalayaa sidii ilmihiisa loogu soo celin lahaa dadka way kala dhib badan yihiin wayna kala sarreeyaan dhibka waa sii kala horeeyaa hooyooyinka weli iskumaanin xirni ilaa hadda mid baa la qaatay mid baa la soo celiyey haddana saastay tahay alxamdulilah shukur rabbilcaalamiin waa kala dhib badan nahay isku meelana ma joogno inta badanna tuulooyinka daran tuulooyinka ayaa dadku laga gurtaa oo zaa'id looga gurtaa oo hadda dhibaatada igu weynba tuulada iga haysataa waayahay laakiin su-aalaha mararka qaarkood dad badan ay isweydiin karaan waxaa ka mid a marka lagu nool yahay dalalka qurbaha in waalidka soomaalida aysan fahmi karin sida loola dhaqmo caruurta oo dhibaatooyinka gacanqaadka ay jiri karaan oo ay jiri karaan mararka qaarkood in si maskaxiyana caruurtii loo dhaawaco marka waxyaabahaas laftooda ma is leedahay waxay qayb ka noqon karaan in caruurta laydinka qaato
absolutely ha taasi waa dhacdaa waana dhici jirta waana dhacdaa haddana waa waa socotaa waayo annagu dhaqankeena ayaa wuxuu yahay haddaan gacanta dayno in caruurtii hadallo aan la rabin lagu dhaho marka alxamdulilah isla aniga isla habeenka buuqaas dhacayay waxaa la ii keena booliis oo gabadhaydu ayada booliiska maysan wacano waxaa ugu wacay gabdhihii saaxiibadeed oo guriga ka bixiyay ayaa ugu wacay isla ayagiibaa markhaati ii noqdoo dhahay hooyadan wax maysan dirin laakiinse gabadhan xurriyaday u baahan tahay waa gartay marka wax oo dhibaato u geystay maskaxdeeda oo aad ku tiri miyaa jira maya laakiinse berri waa iskuol ayadaba lama hadlin gabadhan bixi way iga diiday deedna aniga ayaa gabadhii la hadlay oo afkayga kula hadlay oo luuqadda waddanka aan joogo ku iri heblo go ut imoron waa ischool heblo waa inaad baxdo oo aad tagto berri waa ischool waa xilliga jiifka waayahay ugu dambeyn marka hadda siday tahay rajadaada in ilmahagii dib lagugu soo celiyo aaday u fiican tahay waayo hadda maadaama maxkama ay soo dhammaatay baaritaanka booliiska oo aan iri maxaad ii haysaan jawaab waxay iiga dhigeen sooshaalkana waa booli sooshaalkana waa dowlad gooniya booliiskuna waa dowlad gooniya shalayna sheekadu waxay ahayd oo aniga isbitaal anigoo kasoo ordaywaxaadulajeedaa hay-adda caruurta qaabilsan absolutely sooshalkana waa dowlad gooniyay dhaheen booliiskuna waa dowlad gooniya shalayna waxay ahayd oo xasuus aan qalbigayga ka go-ine cimrigayga intaan noolahay ay ahayd cunugteyda la iiga qaatay anigoo kasoo orday anigoona ka tirsanayn anigoo stockholm degan oo caasimadda kamuunka anoo soo degay oo hiiliaho intaba haysto ay warqad dhiibeen ay booliiska arrinteyda geeyeen afartan iyo shan daqiiqa anoo dhalan oo saaladii aan ku dhalay kor fadhiyo ayaa warqad layla soo kor istaagay si cunugta in la qaadanayo waaya hadda marka banaanbaxa soo socda goormaad dhigaysaan axadda haddii ilaahay idmo waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay waxaan rajaynayaa in ilaahay uu kula garab galo culayska ku haystana uu kaa dulqaado ilaahu aamiin intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayo faadumo ciise yuusuf oo loo yaqaana faadumo brambor kana mid a hooyooyinka soomaaliyeed ee laga qaatay ubadkoodii kuna nool magaalada stockholm ee dalka sweden inta mar kale aanu kulmi doonno hadduu eebbaha wadda la hidmo waa ridwaan xaaji cabdiwalodl